warar laga soo xigtay dadka deegaanka islamarkaana lagu baahiyey qaar ka mid ah warbaahinta ka howlgasha deegaanada puntland ayaa xaqiijiyey in shan sarkaal oo ka tirsan al-shabaab islamarkaana kasoo jeeda deegaanada puntland ay hogaaminayaan raggii dhowaan gaaray deegaanka garacad iyo garmaal oo ka kala tirsan gobolada mudug iyo nugaal saraakiishaasi al-shabaab ka tirsan waxaa ka mid ah sida la sheegay hogaaminayana sarkaalka lagu magacaabo sicid karate oo isagu ka mid ah dadka ka soo jeeda magaalada garawe waxaa kaloo ku jira sarkaal lagu magacaabo xasan takar oo isagu ka mid ah dadka dega degmada loo yaqaano galdogob ee gobolka mudug xasan takar waxaa lagu sheegay inuu ka yimid dhanka iyo qurbaha waxaana la sheegayaa hadda ka hor xilligii cabdiraxmaan faroole uu puntland madaxweynaha ka ahaa in la toogtay wiil uu dhalay xasan takar oo lagu helay inuu ka mid ahaa al-shabaabkii buuraleyda galgala islamarkaana xasan takar wararku waxay sheegayaan inuu wax ku soo bartay jaamacadda madiina al munawara ee waddanka sacuudi carabiya sarkaalka saddexaad waxaa magaciisa lagu sheegay jaamac cabdisalaan isaga waxuu ka mid yahay dadka kasoo jeeda magaalada gaalkacyo waxaana lagu tilmaamay inuu yahay ninka ugu da-da weyn xilligan al-shabaabka gaaray deegaanada puntland sheekh jaamac waxaa sidoo kale farta lagu fiiqayaa inuu ka mid ahaa al-itixaadkii ka dagaalamay kun sagaal boqol sagaashan iyo labo deegaanada puntland waxaa kaloo ku jira nin la yidhaahdo cadow qowtalax oo isaguna ka mid ah isla dadka kasoo jeeda magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug kana mid ah ragga hogaaminaya dhadhaqaaqa al-shabaab ee hadda gaaray shanta sarkaalkan ugu dambeeya oo magaciisa lagu soo koobay inuu yahay il qayte waxauu ka mid yahay isaguna dadka dega magaalada gaalkacyo shantan sarkaal ee kasoo jeeda deegaanada puntland ayaa sabab looga dhigay in deegaankaasi ay gaaraan inay tahay inay kasoo goosteen al-shabaabka gobolada koofureed ka dagaalama maadaama hore sheekh cabdulqaadir muumin oo ku sugan buuraleyda goolis uu ku dhawaaqay inuu ku biiro daacish sidaa daraaddeedna ay garabsanayaan una tegayaan isaga hadda tilaabadan ay qaadeen raggaasi ka tirsan al-shabaab ayaa waxaay muujisay inay ku biirayaan kooxda daacish maadaama ayna kasoo hadal dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo mar walba warbaahintooda ku shaacin jiray wax walbo ay sameeyaan dad badan ayaa isweydiiyey sababta kalifta in al-shabaab ay ka aamusaan iyaga oo deegaano ka qabsaday maamulka puntland tanna lagu sifaynayo inay tahay kalajabka iyaga dhexdooda ah ee in raggan ay ku biirayaan kooxda daacishta ka dagaalanta deegaanada puntland